waad ogtihiin saddexdii cisho u dambaysay maanaan shaacinin waanu israacinay saddexda cishe na dhaafay dadka laga qaaday mxuuha xanuunka laga tijaabiyey waa boqoliyo toban qof oo dhammaantood magaalada hargeysa ku sugan sababta waxaan ugu talagala inaanu hadba tirooyinka marna dhammayno caasimadda marna gobollada aanu hormar israacinno dadka marka la eego waxaa xanuunka laga helay toddoba-iyo soddon qof oo macnaheedu waa tahay boqolkiiba afar iyo soddon qof ayaa xanuunka laga helay laakiin ilama aha inay tahay maalintii ugu badnayd tir ahaan inta laga qaaday taskaa badan haddaad dib u raacdaan sideed tobankii bisha may afartan qof oonu xanuunka ka egnay waxaa laga helay sideed toban qof oo macnaheedu ahayd boqolkiiba shan iyo afartan marka isku ururinta waa tiro badan laakiin marka laga hadlayo maalin lahaan waa laga badan yahay intaa waxay raaca dadkan inta badan waa dadkii dad xanuunka laga helay ama la noolaa ama la kulmay ama lahaa calaamado ee yimiday ee doonaya in laga qaado oo la hubiyo taa macnaheedu waxa weeye toddobiyo soddonkaa qofba weli ma odhan karno dadka si randama ama si muxuu ahaa ayaa looga qaaday meelo kala duwan laakiin waa dad inta badan ama tixraac iyo dabagalkeenu ku helay ama wadad iyaga laftoodaba calaamadii laga helay laakiin taa macnaheedu waxa weye mar haddii boqol iyo toban qof oo laga qaaday oo afar iyo soddon laga helay waa tiro badan oo u baahan in inaynu fahamno inay tahay khatar aada u badan inay jirto waxaa kaloo jira waxaa jira dhimashada waa saddex qof laba qof oo ka mid ah ayaa ka mid ah boqoliyo tobankan qofna waxa wey waa dadkii hore ku jiray cusbitaalka daryeel dhammaantood waxaan leenahay innaa lillahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaah u naxariisto maalmo khayr leh oo wanaagsan bay dhinteen ilaahay baa u dooray waana shuhado sida ay culimmadii noo sheegeen qofka ku dhinta xanuunka noocan oo kalea waa shahiid waa ehlu janno ehelkoodina waxaan leenahay sabiil iimaan iyo qarankaba iyagana ilaahay subxaana wa tacaala dembigoodana inuu dhaafo jannadiisana uu ku casuumo ayaan ilahay weydiinaynaa waxaa kaloo jira dadka saddexda qof ee dhintay waxaa ku jira qof da'yar oo afar iyo labaatan jir arrintaasoo muujinaysa xanuunku inaanu keliya ku ekayn dhimashadiisu dadka waaweyn laakiin dadka yarana ay ku dhici karto kole arrintaas waxay u baahan tahay taxadir dheeraada dadkeenna marka la eego boqolkiiba shan iyo toddobaatan wax ku dhow ayaa ka yar da'da shan iyo soddon jirka ah marka taa macnaheedu waa arrin khatara dadkaa da'yartu markaa dadka weyna iyagaa u gudbinaya iyaga laftooduna ku dhacaya dhibaataduna dadka way ula siman yihiin taana waxaan ku talin lahayn in arrintaasi dhug loo yeesho oo la isilaaliyo waxaad ogtiin walaalayaal waxaynu ku jiray dadaal qaran oo soo bilaabmay bishii labaadba bilowgeedii dadaalkaasi ama ha noqdo diyaargarow xagga agabkaa ama ha noqdo diyaargarow xagga farsamada iyo tobabarka ah ama ha noqdo in xukuumad ahaan loo qoondeeyo dhaqaale arrintaa lagu wado weli innaga oo caalamka ka codsannay inay arrintaa inaga taageeraan marka laga reebo qalab caafimaad weli arrin dhaqaale adduunyadu nalama soo gaarin laakiin xukuumad ahaan waa tii la sameeyey sanduuqyo saddexoo kala duwan marka halkaa waxaa dareemaysaa qaran ahaan dee tallaabo weyn baynu qaadnay laakiin ma odhanayno haddana de waa laysku filan yahay ee waxaa loo baahan yahay in inagu iskutashigaasi uu noo socdo waxaa kaloo jira xagga agabka dowlado iyo shirkado iyo dad baa ina soo gaarsiiyey qalab ugu horeeyaan dowladda imaaraadka iyo shirkadda dowlimadyada fly dubay dowladda shiinaha waxbay naga soo gaadhay calibaaba oo foundationka ahna qayb bay naga soo gaadhay qalabka caafimaadkaa tika oo turkiga ah world remit doctor ismaaciil khayr lahasiyosna shirkadiisa waxaa naga soo gaadhay qalab caafimaadoo u badan inayna soo gaadhay in ay soo socoto tiro badan dowladda qatar lafteeda waxay naga soo gaadhay oo dhawaanay keentay qalabka caafimaadka oo ilaa laba tan iyo iyo bar ku dhow waxaa kaloo jira hay-adda w h bilowgii horreysay ilaa imiga ay waddo inay naga caawiso farsamada iyo tababarka iyo in laga shaqaysiiyo shaybaarhkeenna oo mar walba uu yahay shaybaarhkeenna ku tiirsannahay aynanu kaga maarana inaynu u dirno muxuuha dadka aynu xanuun ka baadhno waddamada jaarka ah sidoo kale waxaa jira labada shirkadooda telesom iyo dahabshiil oo iyaguna waxa weeye qalab midkiiba lix boqoloo kunoo dollar gaadhay ay ku yabooheen weli way soo socdaan waxaantelesom oo kale shalanta bisha la sugeynaya inuu qalabkaasi yimaado dahabshiil lafteedana waa uu soo dhow yahay qalabka labada shirkadood keenaba waa qalab laga maarmaana oo aad iyo aad u muhiima